halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya
siraadki adduunkow subanaha eebow sareeyow masiixow samawadaha guudow siraadki adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxunogu saaciiday sharxin sifahaaga kutubtiisinaayo ebnagu saaciid sharxin sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa daraasaadka aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah ee aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdiga hore iyo kuwa axdiga cusub waxaanan caawa horay idinku sii wadi doonnaa kitaabkii nebi hosheeca ee aynu toddobaadyadan wada baranaynay waxaa ku qoran waxyaalo sida abbaarta ah aanay badanaa dadka iyagu garanaynin waxaana weeye in ilaah tusaale dadku ay fahmi karaan uu marka hore la yimaado isagoo u soo faraya nebiyadiisii dabeetana wuxuu u isticmaalaa masaal dadku uu garan karo isla sidii nebi ibraahim loogu sheegay inta faraciisu dhulka kancaan uu ka maqnaanayo waxaa kaloo nebi yeremiyah oo isagu nebi ahaa uu garanayay inta reer banu israa'iil ay dhulka ka maqnaanayaan isla sidii nebi ibraahim uu u garanayay in faraciisu ay dhulka ka maqnaanayaan muddo afar boqol oo sannadood ah waxaana iminka hosheeca uu u sheegayaa in reer banu israa'iil ay dhulka joogi doonin sannado fara badan haddaan waxyiga idinku soo celinno wuxuu nebigu leeyahay sida ku qoran kitaabkii hosheeca baalka kun boqol iyo soddon cutubka saddexaad aayadda afaraad sida tan waayo dadka israa'iil wakhti dheer bay joogi doonaan boqorla'aan iyo amiir la'aan iyo allabari la'aan iyo tiir la'aan iyo eefood la'aan iyo taraafiim la'aan way iska caddahay haddaba in reer banu israa'iil ay iminka boqorla' yihiin waxayna diideen boqorkii boqorrada oo ahaa ciise masiix waxaa qorriinku uu leeyahay oo kale amiir la'aan haddaba ma haystaan iminka nin lagu sheegi karo inuu dhaxlo boqortooyadii nebi daa'uud haddii ay diidaan masiixa heli maayaan cid kale oo sheegan karta ama ay qadarin u hayaan waxaa kaloo la leeyahay waxay joogi doonaan wakhti dheer iyagoo aan allabari bixinaynin haddaba haddii aynu u jaleecno waxaa injiilka sida luukas uu u qoray cutubka kow iyo labaatanaad aayadda afar iyo labaatanaad laynoogu qoray sida tan waxayna ku dhici doonaan seef afkeeda oo waa la qabsan doonaa oo qurumaha oo dhan la geyn doonaa qurumuhuna yeruusaalem ayay ku tuman doonaan ilaa wakhtiga qurumuhu uu ka dhammaado dad badan ayay la tahay in dhammaadka wakhtiga la gaaray oo iminka reer banu israa'iil ay ka taliyaan yeruusaalem markiise aad loogu kuurgalo waxaa muuqanaya in awoodda israa'iiliyiintu ay magaaladaasi ku leeyihiin inay xadidan tahay waxaa xadidan oo kale awoodda ay ku yeelan karaan inay xakameeyaan diimaha iyo weliba goobaha taariikhiga ah oo aanay taaban karin iminka waxaa ka mid ah masaajidka loo yaqaano baytilmaqdis ama masaajidka cumar iyo kiniisado qadiim ah oo aan far la saari karin waxayna u muuqataa weli in reer banu israa'iil aanay ku gacan sarraynin maamulka dhulka israa'iil waxaana ugu wacan inaan la soo kaamilin waxyiga hosheeca ee lahaa israa'iil wakhti dheer ayay boqor la'aan iyo amiir la'aan iyo allabari la'aan joogi doonaan welibana lama oggola inay dhisaan macbudkii wakhti hore ka taagnaan jiray magaalada yeruusaalem waayo halkii uu ka dhisnaa waxaa iminka ka dhisan masaajidka cumar marka waxay weli ku jiraan wakhtigii allabari la'aanta iyo taraafiim la'aanta oo lama hayo alaabtii macbudka yeruusaalem si howlaha adeegga iyo weliba howlaha caabudistu ay ku taabagalaan haddii qofi uu isku taxallujiyo inay burburiyaan dhismaha taariikhiga ah ee yeruusaalem waxay keenaysaa dagaalla dunida oo dhan ay ka qayb galaan waxaana meel waliba ka dhacaya colaad iyo dab aan damayn maxaa wacay ilaah sooma kaamilin waxyigii wacnaa ee israa'iil kaasoo ay ahayd inay dhulka dib ugu soo noqdaan dib u noqoshada israa'iil ay dhulka ku soo noqdeen weli waxbaa u dhiman waxaa ilaah uu sii sheegayaa ama saadaalinayaa in markii la gaaro wakhtigaasi ay israa'iil wakhti dheer joogi doonto inta wadaadku uu ka xidhanayo eefoodka oo ah dhar wanaagsan ee wadaadku gashado iyo taraafiim oo iyadu ah tii ay wadaadadu qaadan jireen oo waxay ku ogaan jireen waxyaabaha dhacaya mustaqbalka haddaan horay idinku sii wadno meeriska ayaannu iminka eegaynaa dhegaystayaal kitaabkii hosheeca cutubka saddexaad aayadda shanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan oo markaas dabadeedna dadka israa'iil way soo noqon doonaan oo waxay doondooni doonaan rabbigii ilaahooda ah iyo daa'uud oo boqorkooda ah oo ugu dambaysta ayay cabsi ula imaan doonaan rabbigooda iyo wanaaggiisa waxaa markaa iminka qorninka uu leeyahay oo markaas dabadeedna dadka israa'iil way soo noqon doonaan haddaba marka la leeyahay oo markaas dabadeed ayaan loola jeedin in reer banu israa'iil ay soo noqon doonaan muddo laba kun oo sannadood ah dabadeed kadib dhalashadii masiixa anigu garan maayo marka ay dhab ahaan dhulka ku soo wada noqon doonaan laakiin waxaan garanayaa inay ku soo noqon doonaan dhulka iyadoo ay waafaqsan tahay qorshayaasha ilaah markii ay soo noqdaan waxay odhan doonaan waxaannu doondoonaynaa rabbigii ilaahayaga ah iyo daa'uud oo boqorkeenna ah oo waxay ugu dambaynta cabsi ugu imaan doonaan rabbigooda iyo wanaaggiisa haddaba inay dhulkoodii ku noqdaan way wanaagsan tahay laakiin weli lama gaarin wakhtigii waxyigan ku qoran cutubka saddexaad aayaddiisa shanaad la kaamili lahaa waxyigu wuxuu leeyahay markii ay soo noqdaan waxay u soo noqon doonaan ilaah markiise aad u kuurgasho waxaad arkaysaa in reer banu israa'iil aanay si buuxda ilaah ugu soo noqonin iminka waxaa jira markaasi laba hormo oo waxyi nebiyeedka barta oo rumaysan in israa'iil laga saari doono dhulka mar kale markii ay ku soo noqdaan dhulka bay leeyihiin ayay ilaah si buuxda ugu soo noqon doonaan waxaana jira caddaymo muuqda oo ka markhaati kacaya in reer banu israa'iil ayna ilaah weli ku noqon dad badan oo israa'iiliyiin ah ayaa waxay rumaysan yihiin in cilmi sayniska lagu gaari doono nabad waarta laakiin qorninku wuxuu leeyahay israa'iil waxay nabad buuxda ka helayaan masiixa balse iminka lagu kari maayo inay masiixa u yimaadaan nin masiixi ah oo weliba reer banu israa'iil ah ayaa la weyddiiyey oo lagu yidhi imise masiixiyiin ah ayaa ku nool dalka israa'iil wuxuu ku jawaabay oo uu yidhi ilaa iyo saddex boqol oo qof ayaa maanta masiixi ah wakhtigaasina waxay ahayd siddeetameeyadii marka laysku soo wada duubo masiixiyiintu way ku yar yihiin dalka israa'iil waxaana sii kordhaya carabta masiixiyiinta ah ee ku nool dalka israa'iil marka loo barbardhigo israa'iiliyiinta masiixiyiinta noqonaysa ee deegaankaas marka qofku uu doonayo inuu daraasaad arrinkaas ku sameeyo ma ahan inay xagga iyo xaggaasi uu ka soo qaato caddaymo isagoo qorniinka aayado meel kala duwan uu ka soo qaatay isticmaalaya haddii kale wax waliba waa laysdabamarinayaa oo waxay nala noqonaysaa iminka in waxyiyadii ilaah la wada kaamilay sida kan ku qoran kitaabka ishaaciyah cutubka toddoba iyo tobanaad aayadda tobanaad markaasoo nebigu uu lahaa haddaan idinku celinno maxaa yeelay waxaad ilowday ilaaha badbaadadaada oo kamana fikirin dhagaxa xoogga ku ah sidaas daraaddeed waxaad beertaa geeda wacan waxaadna tallaashaa geeda qallaad oo canab ah waxay la noqonaysaa dadka qaar in israa'iil iminka geeda qallaad ay beerayaan oo ay isku taxallujinayaan inay deegaankaas geedihiisii iyo sharaftiisii ku soo celiyaan xikmaddooda si kastoo ay tahayba waxaa rabbigu uu ka leeyahay soo noqoshada israa'iil sida ku qoran kitaabkii hosheeca cutubka saddexaad aayadda shanaad sida tan oo markaas dabadeedna dadka israa'iil way soo noqon doonaan oo waxay doondooni doonaan rabbiga ilaahooda ah iyo daa'uud oo boqorkooda ah oo ugu dambaysta ayay cabsi ula imaan doonaan rabbigooda iyo wanaaggiisa marka ugu dambaysta ilaah way u soo noqon doonaan laakiin taas waa wax mustaqbalka ah oo aan dhoweyn waxaa intaasi ku soo dhammaanaya dhegaystayaal cutubkii saddexaad oo ahaa cutub aad u gaaban haddana xambaarsan farriimo wax ku ool ah oo mu'miniinta ilaah ay ku kala gartaan waxyada ilaah iyo kaamiliddooda waxaan garannay inaan weli la kaamilin soo noqoshada israa'iil waayo nebigu wuxuu leeyahay wakhti dheer ayaa reer banu israa'iil ay joogi doonaan boqor la'aan amiir la'aan allabari la'aan eefood la'aan iyo taraafiim la'aan nin waliba wuu garanayaa in israa'iil aanay boqor lahayn welibana aanay muuqan goorta ay yeelanayaan boqor la mid ah daa'uud oo weliba ka mid ah faraciisii haddaannu masiixa ahayn waxaa intaasi ku soo dhammaanaya cutubkii saddexaad oo aan quudarraynayo inaad nuxurkiisii kala soo baxdeen waxaana weeye in hadalladii ilaah ee inoogu qoran kitaabka quduuska ahi ay saxiix had iyo jeerba yihiin waxiyada ku qoranna dhammaantood waa hubaal waayo waxaa qorniinku uu leeyahay wakhti dheer ayaa reer banu israa'iil ay joogi doonaan boqor la'aan marka waxyigan la qoray haddii aadan ogayn israa'iil waxay lahayd boqorro oo waxaa nebigu qorniinkiisa uu ku bilaabayaa sida ku qoran baalka kun boqol siddeed iyo labaatan ee axdigii hore cutubka koowaad aayadda koowaad sida tan kanu waa eraygii rabbiga oo u yimid hosheeca ina be'eeri wakhtigii dalka yuhuudda ah ay boqorrada ku ahaayeen cusiyah iyo yootam iyo aaxaas iyo xisqiyah iyo wakhtigii dalka israa'iil oo boqorka ka ahaa yarabcaam inayo'aash waxaa waxyigu uu soo baxay xilli reer banu israa'iil ay lahaayeen laba boqortooyo waxaana iminka la waxyinayaa xilli reer banu israa'iil aanay xitaa hal boqor yeelanaynin hadalka rabbigu waa run mar waliba oo runta ayuu ku soo arooraa markaana waa inaad taasi maanka ku haysataan dhegaystayaal wixii haddaba cutubkan ka bilowda nebigu ka hadli maayo noloshiisa gaarka ah waxaase wixii cutubkan afaraad ka bilowda laga hadlayaa rabbiga iyo reer banu israa'iil oo iyaga lagu masaalay sida dhillo oo kale waxaan ka soo gudubnay qaybtii shakhsi ahaaneed ee qusaysay nolosha nebiga wuxuuna iminka garanayaa sida nebigu uu dareemayo markii xilihiisii ay ka hallowday oo ilaahna sidaas oo kale ayuu ku masaalayaa reer banu israa'iil oo wuxuu leeyahay xidhiirka aan la leeyahay israa'iil waa mid sokeeyonimo ha yeeshee waxaa dhacday inay dhabarka u jeediyeen ka bilaabato cutubkan afraad ilaa laga soo gaaro kan afar iyo tobanaad waxaa laga hadlayaa waxyaabo caam ah ama guud oo ah arrinka dhex yaalla ilaah iyo dadka israa'iil waxaanan maaddada waxiyada laga hadlayo oo horumarinaynaa tan qusaysa ama ka hadlaysa in israa'iil ay ku eedaysan tahay ilaah hortiisa haddaba marka laga yimaado khibradaha naxdinta leh ee ka taagan guriga nebiga ayaa iminka nebigu uu la hadlayaa qaranka oo wuxuu garanayaa sida ilaah uu dareemayo ama uu u arko iyaga wax kasta oo ku qoran saddexdii cutub ee hore waxay noqonayaan araar ilaah wuxuu leeyahay way dembaabeen reer banu israa'iil waxayna la mid noqdeen sida dhillo oo kale oo buu leeyahay ilaah waxay igula macaamiloodeen daacaddarro wuxuuna ilaah soo saarayaa maxkamad wuxuuna ku soo oogayaa eed wuxuuna caddaynayaa eeddaas farriinta ku qoran cutubka afaraad waxa weeye in israa'iil ay ku eedaysan tahay sharci darro damiir xumo iyo inay jaahiliin ka noqdeen hadalladii ilaah oy caabudaaddii ilaah ay ka doorbideen asnaam caabud waxaa cutubkani uu la mid yahay oo uu u dhigmaa cutubka koowaad ee kitaabkii ishaaciyah kaasoo nebi ishaaciyah uu uga hadlayay wax ku saabsan boqortooyada koonfureed markaasoo dadka uu u hingaadiyey eeddii lagu soo rogay qaranka haddaba ninna israa'iil oo keliya goonni uma eryan karo sida inay iyaga un yihiin qaranka dembaabay waxaa jira qaramo badan oo dunida ka mid ah oo isla sida israa'iil oo kale dembaabay waxaana ka mid ah qarankeenna waa dhab in qaranka israa'iil uu ahaa qarankii ilaah iyo inuu iyaga siiyey sharcigii nebi muuse marka ay sidaasi tahay wuxuu qaran waliba u siiyaa sharciga iyo kala dambaynta si qaranka uu ku barakoobo qarankeenna soomaaliya ayaa waxa uu ku eedaysan yahay in meel looga dhacay sharcigii iyo kala dambayntii oo ah wax ilaah dhankiisa ka yimid waxayna ahayd wax aynu u qalannay in dibadda laynoo kala yaaciyo waayo ilaah sidaas ayuu ku sameeyey reer banu israa'iil innaguna kama wanaagsanin reer banu israa'iil waxaa nala mid ah qaran waliba ee aan ilaah ka fakarin oo ku ciyaara dowladnimadiisa iyo kala dambayntiisa waxaa kaloo laga dayriyey asnaam caabudka cusub oo ah in dadka oo dhan ay ka go'an tahay inay xoolo tabcadaan markii taasoo ay dhacdo waxaa bilaabanaya in dad badan xuquuqdooda lagu tunto oo xukunkii iyo amarkiina la quursado meel waliba oo dadku ay cerweynin muujiyaan waxaa ka jira daacaddarro cadaalad xumo iyo weliba musuq maasuq waxaana ugu wacan in dad badan ayaan ilaah garanaynin haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal kitaabka nebi hosheeca ayaannu iminka idin akhriyaynaa baalka kun boqol iyo soddon ee axdigii hore kitaabkii nebi hosheeca cutubka afaraad aayaddiisa koowaad waxaana qoran sida tan dadka israa'iilow rabbiga ereygiisa maqla waayo rabbigu dacwad buu la leeyahay dadka dalka deggan maxaa yeelay dalka dhexdiisa laguma arka run ama naxariis ama aqoonta ilaah toona saddex waxyaabood ayaa aayaddaasi koowaad laynoogu sheegayaa waxaana weeye in dalka ay ka dhammaatay naxariis run iyo weliba garashada ilaah war arrintani maxay shaabahdaa waxyaabaha dadkayaga ka dhex socda iminka waxaa dadkii reer banu israa'iil ee noolaa wakhtigii nebi hosheeca dhallan rogay oo maskaxdoodii beddelay asnaam caabud inkastoo rabbigu uu ku amray inay isku naxariistaan oy masaakiintana daryeelaan haddana reer banu israa'iil wax naxariis ah ma ayan muujin amarkii rabbiga waxaa si tafatiran loogu qoray kitaabka laawiyiinta cutubka sagaal iyo tobanaad aayaddiisa tobanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan oo beerihiinna canabka ahna waa inaydan xaabxaabin oo midhaha beertiinna canabka ah oo dhacaynna waa inaydnan soo urursan laakiin waa inaad u daysaan miskiinka iyo shisheeyaha waayo aniga ayaa ah rabbiga ilaahiinna ah marka dhanka kale laga eego wuxuu leeyahay waa sidan sida aan uga taxadaro qofka miskiinka ah oo idinkuna waa inaad amarkayga raacdaan waayo wuu rabbigu leeyahay anigu waxaan ahay rabbiga ilaahiinna ah dadku waxay ilaaween arrinkaas isaga ah waayo waxay seereeyeen sharcigii rabbiga maxaa wacay dadkiibaa ka tegay sharcigii rabbiga markaasaa dalkii naxariistii ka dhammaatay maadaama sharcigii ilaah laga tegay ayaa dadkana waxaa ka tagtay naxariistii oo meel waliba waxaa ka soconaya dhac dil macaasi maxaa wacay waxaa layska dhega tiray hadalkii rabbiga ee lahaa waa inaydan qurgoyn waa inaydan macsiyaysan waa inaydan waxba xadin cid waliba oo amaradaasi jebiya waxay ku eedaysan yihiin ilaa hortii waxaa dadkii ku batay xeerbeegti waxaana la iloobay naxariistii ilaah marka ay sidaas tahay waxay jebinayeen tobanka amaradood haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal kitaabka nebi hosheeca ayaannu iminka idin akhriyaynaa baalka kun boqol iyo soddon ee axdigii hore kitaabkii nebi hosheeca cutubka afaraad aayaddii labaad waxaana qoran sida tan innaba wax kale laguma arko dhaarasho been ah iyo axdijebin iyo dilid iyo xadid iyo sine mooyaane waxay dadkii waddankaasi degganaa intaan la kala eryin ay galayeen dembiyada dilka beenta axdijebinta dilidda xadidda iyo sinada markii aad u fiirsatana waxay jebinayaan tobankii amaradood ee nebi muuse loo soo dhiibay sida ku qoran kitaabka baxniintii cutubka labaatanaad markaasuu ilaah uu lahaa waa inaydan qurgoyn iyo markuu lahaa waa inaydan marag been ah furin waxay ku dhaaranayaan in kuwo badan ay si been ah u dhaaranayaan oo si loo dhaco qof kale ay dembi aan jirin ku eedaynayaan qof aan wax xaq a qabin waxaa laga yaabaa in nin dhul weyn lahaa dhulkiisii nin kale uu ka qaato oo ninkii xaqa ahaana si been ah loogu markhaati furo waxaan garanayaa in guryo badan oo soomaaliya ku yaalla dadkii lahaa ay ka carareen waxay badidood ku yaallaan magaalada muqdisho haddii qofku uusan ka iibin mid ka mid ah dadka dhulkaasi deggan ayaa sida abbaarta ah gurigii xoog lagu qaadanayaa ama waxaa laga fuqsanayaa qalabkii guriga lagu dhisay sida bulukeetiga laamayeeriga tubbooyinka iyo weliba dhagxaanta waxaa lagu soo reebayaa dhulkii oo bannaan markaasaa nin kale intuu meesha yimaado jiingad ka dhisanayaa waxaa loo baahan yahay in cuqaashu ay dadka guryaha iyo dhulka ku leh deegaanadooda ay qaadato mas-uuliyadda ah inay nin waliba wixiisii u celiyaan haddii kale beeshu sii degganaan mayso haddii ay idinla tahay in dilid xatooyo sino iyo markhaati been ah lagu hodmo reer banu israa'iil ayaa ku hodmi lahaa sababtan aawadeed ayaa iyaga ilaah uu ugu carooday oo wuxuu leeyahay innaba wax kale laguma arko dhaarasho been ah iyo axdijebin iyo dilid iyo xadid iyo sine mooyaane waxaan u malaynayaa in dadka soomaalida ah ee magaalooyinka waaweyn deggan ee cashar wax ku ool ah kala soo baxayaan wixii ku dhacay reer banu israa'iil muddo haatan laga joogo laba kun iyo toddoba boqol oo sannadood ka hor waa inaynu maanka ku hayno in tobanka amaradood ay ilaah xaggiisa ka yimaadeen laakiinse aanay dad xaggooda ka imaan marka waa dhaqangal wakhti waliba oo haddii qof uu caadaysto xatooyo dil sino iyo weliba inuu furo markhaati been ah ma ahan inay saamaynayso hal qof oo keliya waxyaabahaas oo kale hal qof ma saamayn karto laakiin waa wax beeshu ay caadaysato oo laysku waafaqsan yahay ilaahna wuxuu leeyahay waa inaydan qurgoyn waa inaydan waxba xadin waa inaadan sinaysan waa inaadan weliba marag been ah furin haddii aad is eeg eegto oo ay kula noqoto inaad afartaasi dembi midkood ku jirto dhegaystow garaadkaaga ayaa ku xukumaya waxyaabahaas waxaa sida badan keena in marka hore ilaah laga go'o oo da'yartuna ay waayaan kuwii abaabin jiray ama hoga tusaalayn jiray ama macallimiintoodii dabeetana waxay bilaabayaan inaanay cidna cisayn oo aanay kala garan waalid iyo mid la siman iyo mid ka shisheeya iyo mid qariib ah waxaana loo leexanayaa macaasi daroogo dilid iyo xatooyo wada socda iyo inaan innaba ilaah laga fakarin marka ay sidan tahay waxyaabo aan sida badan dadku garanaynin oo waxaa jira keenaya cawaaqib xun waxyaabahaasi oo kalena waxaannu ka baranaynaa kitaabkii nebi hosheeca
adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab deg deg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sariyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin